colaad aada baad u mahadsan tahay madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa munaasabada xariga looga galay ka qayb galay kaedka shidaalka ee xarunta muqdisho taasi oy fureen ama ay maalgeliyeen ganacsad soomaaliyeed kaedka shidaal ee maanta uu xarig ka jira madaxweynaha soomaaliya ayaa ka kooban toddoba haamood ah kuwa waaweyn lana sheegay inay qaadaan qiyaas ahaan afartan milyan oo liitar haddii si kale loo dhigahina ah soddon iyo saddex kun oo tan sida ay sheegeen ganacsatada hawshan gacanta ku haysay waxaa meesha maalgelin ku sameyen ganacsad soomaaliyeed oo ka sheega munaasabada ila ay ku bixiyeen lacag gaaraysa labaatan milyan oo lacagta maraykanka ah kaedkan shidaal ayaa fursadaha iyo waxyaabaha uu waxtarka uu leeyahay dadkii ka hadlay ee u badnaan ganacsatada maalgashiga samaystay ay sheegeen in markabka uu si toosa badda gudaheeda uu kaga soo shubi doono haamaha waaweyn shidaalka halka markii hore oo unta dekada kusoo xirto wakti ban ay qaadan jirtay waxay kaloo sheegeen in wadanka uu heli doono gaar ahaan caasimada muqdisho ay xarun u noqon doonto in la helo kaalin kayd shidaal oo weyn waxay ahayd mashruucii ugu weynaa ee shan iyo labaatan sano kadib lacag gaaraysa labaatan milyan ay dad soomaaliyeed oo ganacsato ay meel qura ku bixiyeen cabdulqaadir marka maalgashi iyo horumar laga hadlo dabcan waxaa ku sidkan oo soomaalidu inta badan ay ka hadashaa duniduna ka hadashaa ammaanka kaalin intaa la eg oo shidaal intaa la eg lagu keedinayo ma laga hadlay sida ammaankeeda loo sugayo oo ammaankeeda cidda damaanad qaadaysa madaxda dowladda iyo ganacsadii maalgelisay intaba ma ka hadleen
aad baad umahadsan tahay wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya mudane cabdirasaaq maxamuud oo goobta ka hadla waxau xusay in wasaaradda amniga door weyn uu ka saaran yahay marka laga hadlayo xaqiijinta amni iyo la shaqaynta ganacsatada soomaaliyeed ee maalgashiga samaysay sidoo kale dadka maalgashiga samaystayna waxa ay soo bandhigayeen oo ay u tuseen saxaafadda ka qaybgalayaashaba in marka laga hadlayo amnigoo laba qayb loo kala qaadayo xaaladda amni ee shitaalintaas la ega haama inta meel lagu shubahay khatarta ka dhalan karayso qof walba usoo baxaysa debdemiso iyo xaaladaha deg dega in in haamaha qaarkood ay lahaayeenba emergencies gaar oo loogu talagala tubooyin waaweyn oo kuwa biyaha tuura ah wadooyin u gaara iyo tasiilaadka caynkaasa aad bay ugu dul istaagayeen oo sheegeen in boqolkiiba ay boqol u arkaan inay ay ammaankeeda marka laga hadlayo iyo badbaado markay timaada ay wax qaban karayaan wa waa gartay haddaan u noqdo arrin xiise leh waxaad sheegtay in haamanka shidaalka maraakiibta badda soo istaagta ama dekada soo istaagta ay kusoo shubayaan haamaha ma baay baa jira kasoo qaadaya xarunta oo ilaa badda ama dekada tegaya tubooyin loo sameeyey miyaa jira oo dhuuman dhuuman ay marayaan shidaalka saad u dhigtaba waxaa jiro tubooyin waaweyn oo ilaa saddex tubo ah markabku ma ma u baahnaan doono inuu ama dekada tago uma baahnaan doono in waktigii dheeraa iyo taag inuu ku bixiyo marka wuxuu soo istaagayaa meel badda gudaheeda ah kadibna halkaas ayuu si toosa shidaalka ugu shubaya waxay kalu awood u leeyihiin haamahan in isla marka badda soo istaaga shidaal la-aana haddana uu halkaa ka qaatay shidaalkiisa